asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadi hadalsan ee magaalada muqdisho
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydiin dhace ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal su'aal jawaab waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaana ugu dambaysa nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jiraa dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyadiyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay lixda bisha koob iyo tobanaad ee nofembar sanadka laba kun labayo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadi hadalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhegeysan doontaan hadduu eebaar raalle ka noqdan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay guddiga qaran ee la dagaalanka lacagta sharci darrada ah iyo maalgelinta wax loogu yeero argixisada kulan madaxtooyada ka dhacay ayaa soo gudbi doonaa saaxiibyaal qodobada muhiimka ee ku jira waxaan kaloo idiin soo gudbi doona wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare wuxuu dhankiisa dhakhaatiirta jabuuti ee u timid gurmadka qaraxyadii zooba ka dhacay uu kula kulmo xafiiskiisa uu ugu baaqay inay si wadaan daryeelka iyo markaasi dadaalka ay ugu jiraan sidii dadka soomaaliyeed ee dhaawacyada kasoo gaara qaraxyadaasi gurmad weyn loogu fidan lahaa waan idiin soo gudbi doonaa wasaaraha soomaaliya oo hadal arrintaasi ka sheegay madasha ay wada fadhiyeen dhakhaatiirta qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ay ku hayso markaasi qorshaha kama dambaysta ah ee ku saabsan dagaalada ka dhanka al-shabaab xilliga lasoo afjarayo inta dowladda ku qaadanayso wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya ayaa arrintaasi faahfaahin dheeraada ka bixinaya qodobada kale waxaa qayb ka caawa barnaamijkan idinkuga hena saaxiibyaal dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay howlgal hay-adda nisa ee ku disho xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose deegaano ka tirsan tirada halkay leeg tahay ee nise ee sheegtay ee xubnaha al-shabaab ka tirsan ee dishay ayaan soo gudbi doonaa saaxiibyaal qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad ku dhegeysan doontaan wafda uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi waxa ay maanta gaareen magaalada xudur ee gobolka bokool halkaas oo mas-uuliyiinta gobolka ay kusoo dhaweeyeen waxa uu markaasi madasha lagu soo dhaweeyeyna ka sheegay in ay daar u yihiin in xudur iyo deegaanada kale ee gobolka markaasi ka tirsanna ay adeega caafimaad iyo sidoo kalente adeegyada markaasi muhiimka ee bulshada ay heli doonaan maadaama halkaasi dagaalamayaasha al-shabaab muddooyin badan ay go-doomiyeen waxaa kaloo maqli doontaan cab barnaamijkeena qayb ka ah qaar ka mid ah shacabka ku nool xeryaha markaasi qaxootiga cagardheer ayaa ka cabanaya hay-adda w f b kadib isbuurasho ka dhacday goob raashin markaasi lagu qeybiyo warbixin ayaan idinka keenaa saaxiibyaal qodobadaas ayaa barnaamijka wareegga ku faahfaahin doonaa hadduu eebba raali ka noqdo waxaa sidoo kale qeybka madaxweynaha hirshabeelle oo markaasi deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maanta gaaray oo al-shabaab markaasi laga saaray cabdihaab cabduqaadir ayaa farsameynaya barnaamijka anigoo cabdinaasir waadin la socodsiinaya kusoo dhawaada Waxaa la isu dagayaa, la isu daba marteeyaa.
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid Dagaal uu agi nacab yahay, dolar qaata dul yahay, shacabkuna dawlad yahay. Alla ma cid bay ka dadan tahay.
saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan hawdan kaliya barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaadii haddalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa waxaanu ku bilaabaynaa madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay guddiga qaran ee markaasi la dagaalanka lacag waa lacag dhaqidda iyo kahortagga maalgelinta waxa loogu yeeray argixisada ayaa ku adkeeyey dardargelinta qorashaha qaran ee markaasi lagu horyaaminayo ilaha dhaqaale ee maalgelinta falalka markaasi ay al-shabaab geysanayaan sida markaasi lagu yeeray war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyda fila soomaaliya madaxweynaha ayaa dul istaagay baliya dagaalka ee ka dhanka al-shabaab ee dhinacyada dhaqaalaha fikirka iyo sidoo kaleta furimaha dagaalka wuxuuna tilmaamay doorka muhiimka ee ganacsatada soomaaliyeed ay ku leeyihiin si dadka soomaaliyeed markaasi al-shabaab looga saari lahaa meelaha inta badan ee dalka ay ka heysaan guddiga qaran ee loo aasaasay ayaa la aasaasay sanadkii labakunixitobankii waxaa markaasi ku mideysan hay-ado dalka ee ka dhanka ah dhaqaalaha amniga iyo garsoorka iyadoona markaasi madaxweynaha ugu warbixiyeen baraaruga ganacsatada soomaaliyeed ee ka dhanka al-shabaab waxayna tilmaameen sida ay hoos ugu dhaceyso markaasi lacagaha ay al-shabaab ay ka qaadaan ganacsada soomaaliyeed madaxweynaha ayaa ku celiyey go-aankiisii ku aadanaa ganacsada la macaamisha al-shabaab wuxuuna sheegay in ciddii dhaqaale siisa al-shabaab buuri ay dowr ay ka qaateen qaraxyada iyo xasuuqa lagu gumaaday ardayda hooyooyinka waxgaradka iyo guud ahaanba dadka soomaaliyeed ee markaasi farmageedada ah sidoo kale madaxweynaha wuxu uu faray in la dardargeliyo qorshaha markaasi dhanka maaliyadda ee al-shabaabka dadka maalgeliya in markaasi meesha laga soxro dhinaca kale wasaaraha soomaaliya waxa uu la kulmay dhankiisa guddiga markaasi ka socda ama dhaqaatiir ka socta dalka jabuuti oo markaasi ka qayb qaadanaya gurmudka loo fiino dadka soomaaliyeed ee qaraxyadu ay saameeyeen ee zooba ka dhacay wasaaraha ayaana ugu mahad celiyey dhaqaatiirta dowladda iyo guud ahaanba shacabka jamhuuriyadda jabuuti taageeradooda hagarla-aaneed ay la garab taagan yihin baa layiri shacabka soomaaliyeed xilligan adag markaasi ay ku jiraan wasaaraha mar warintaas ka hadlayeen wuxuu yidhi reer jabuuti waxaan rabaa inaan u mahad celiyo aan uga mahad celiyo madaxweynaha ismaaciil cumar geelle iyo xukuumadda iyo guud ahaan shacabka aan walaalaha nahay ee reer jabuuti oo runtii mar walba hiiladoodu ay caddahay intii soomaaliya ay fitnada iyo dhibka ku jirtay muddadii soddonka sannada hayadayna soo dhaaftay amayna dhaaftay hiilada reer jabuuti way kala duwan tahay all forms way ku timid dhinac kasta waxay timid ayadoo siyaasadeed iyo dib u heshiisiin foomkaas ayadoo wadata way timid waxay timid ayada oo dhiig la ysu daadinayo oo hiil walaal ay soo direen oo runtii sacrifice fara badan iyo tadxiyaad fara badan soo sameeyey maantana ayaga oo gurmad waxyaabo badan isugu jira oo ay kow ka tahay dhakhaatiirtii iyo dawadii iyo xoolaba runtii waa keeneen marka waxaa la odhan karaa wax xillo oo ku dhiman dhinac kastaba ma jiro walaalahan reer jabuuti dhinac kastay runtii walaalahood uga heeliyeen waxaan filayaa walaal walaalkiis wixii u tari lahaa reer jabuuti way u tareen walaalahooda way u tareen waxa la halmaami kara ma aha dowladdan soomaaliyeed ee hadda halkan mas-uuliyiinteeda ay idinla fadhiyaan eed idinku aragteen ee shaqaynaysa dowladdaas bacdallaahi haddaan dowladda jabuuti jirin haddaan ismaaciil cumar geella jirin dee maba ay jirteenba marka aad iyo aad baad umahadsan tihiin walaalihiin way idin ogyihiin arrintaas way idin ogyihiin marka annaga waxaan dhahnaa soomaaliya bagay ugu dadaashay reer jabuuti markii hore inay dowlad noqoto bagay ugu dadaashay inay xorriyad hesho sababtoo a haddii aysan taas jiri lahayn dee looma baxsadeen marka inayn ay jabuuti xorriyaddeedii lagu dadaalo in dowladnimadeedii lagu dadaalo waxay dhashay inay ayadii ay markii dambe ay badbaadiso shacabkii soomaaliyeed iyo dowladdii soomaaliyeed markay duntay ayadaa isu soo aruurisay oo isu keentay dowladna u dhisay maantana dhaxalkeedii runtii dowladnimadii lagu naaloonayo kagamay harine dowladdaas sidii lagu taabagelin lahaa ay cagaheeda ugu istaagi lahayd ayay ilaa maanta la daba socdaan marka aad iyo aad baad mahadsantihiin idinka dhakhaatiir ahaan qaybihiina kala duwan waa idinka mahad celinaynaa runtii dadaalkaad samayseen iyo sacrificekaad samayseen gurigiina maad joogtaanoo markaad gurigaaga joogto wax fara badan iyo dadkaaga isaga dulqaadanaysaa ajri fara badanna waa idin socdaa iyo iyo khayr fara badan waxaan si gaara runtii ugu mahad celinayaa safiirka oo dadaal dheeri ah runtii ka geystay arrimahan oo dhan habeen iyo maalinna dadaalkaas wada sidii uu isugu toli lahaa walaalaha iyo sidii uu danahooda u midayn lahaa iyo sidii isugu xiri lahaa labada wadan ee walaalaha iyo labada shacab ee walaalaha ayuu runtii aada uga shaqeeya wuuna ku mahadsan yahay dhammaantiin waad mahadsantihiin waxaana rajaynayaa insha allah inaad noqon doontaan idinkoo soo guulaystay mishinka aad usoo baxdeen ku guulaystay walaalihiin soo daweeyey niyadda ayaad u dhisteen markaad timaadeen shacabka soomaaliyeed xilliga aad ugu baahan tahay walaal waa markii ay duruufaha noocaasi jiraan marka markuu walaalkaasi deg deg uga soo jawaabo markiiba imaado runtii weliba uu kula dego oo kula jiifo kula seexdo waxaa weeye waa waa waxay leedahay dhigaal khaasa oo qalbiga kaaga dhigan iyo niyadda ayay yeelanaysaa marka aad iyo aad baan mar kale madaxweynaha iyo dowladda iyo shacabka ugu mahad celinayaa
qabii hore ee barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraade hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiibyaal markaana haddii aan eegno ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo surdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa howlgallo qorsheysan oo kan ah al-shabaab ka fuliyey deegaanka lagu magacaabo galka saalimow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya war-saxaafaad ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalka nisa ka fulisay deegaankaasi lagu magacaabo galka saalimow uu ka dambeeyey kadib markii ay ciidanka sirdoonka uu helay xogta xubnaha al-shabaab oo ooday daarinta falal kala duwan waa sida war-saxaafeedka lagu heliyey wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay war-saxaafaed ka soo baxay in howlgalkan intii uu socday lagu dilay kow iyo labaatan xubnood oo ka mid ah al-shabaab halka ku dhawaad toban kale oo markaasi dagaalamayaal kalena la dhaawacay waa sida qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee sidaas lagu yidhi golka oo ahaa mid bartilmaameed ah ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana lagu burburiyey dhammaanba al-shabaab halkaasi ku sugnaa iyo qorshihii falalka ahaa ee markaas ay u maleegayeen shacabka soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale waxaa qoraalka intaas lagu sii daray in dowladda soomaaliya ay u mahad celinayso dhammaanba dadka shacabka soomaaliyeed oo fahmay muhiimadda in hal meel loogu soo wejeysto baa lagu yiri dagaalamayaasha al-shabaab sida qoraalka war-saxaafeedka wasaaradda warfarinta soomaaliya ee arrintaas ku sheegtay dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan alcadaala ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda federaalka ee soomaaliya ay hayso qorsho kama dambeesa oo ku saabsan amarada dowladda federaalk ee soomaaliya ay soo saarto waxa uunu sheegay in dagaalada al-shabaab loogu soo horjeedo meel walba uu ka bilowday waddanka ah gobollada dalka uu ka socdo si gaara markii loo oga hirshabeello oo gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexena meelaha markaasi ugu daran ama ugu culusna yihiin howlgalada markaa al-shabaab loogu soo horjeedana ka socdaan masiir xuseenka waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya ka go-an tahay sidii markaasi al-shabaab looga adkaan lahaa maruu arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi
madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxaad la socotiin in ay soo bandhigtay barnaamij ka kooban saddex furimood oo la rabo nimankaa in lagala dagaalamo furintaas saddexdaa furimood midi waa dagaalka tooska ah oo xabadda ah midna waa dagaalka dhaqaalaha oo ah naaska ummadda soomaaliyeed ee intay jiqaan markay caanihiisa cabbaan ay qaniinaan midda saddexaadna waa aaladda fikirka ee ay u isticmaalaan in ay caruurteenna bambooyin iyo miinooyin uga dhigaan oo ay dib inoogu qarxiyaan muddo afar bilood hadda aan ka badnayn ayuu dagaalkaasi bilaabmay haddii aan ku bilaabno dagaalka qoriga ah ama xabadda ah ee al-shabaab lagula jiro afar bilood ka hor meesha ay ka joogeen gobolka hiiraan iyo meesha ay maanta ka joogaan qof kasta soomaaliyeed ha cabiro waxay joogeen xadka etoobiya intay dhaafeen gobolka maantana xabaddii ugu dambaysay daraad meesha midkooda ay uga carareen waa xadka gobolka shabeellaha dhexe macnaheedu waxay tahay gobolka hiiraan boqolkiiba sagaashan in dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka soomaaliyeed ay ka guulaysteen inay khawaarijta ka xoreeyaan ciidankii ka baxay magaalada muqdisho ee gobolka shabeellaha dhexe aaday xalay waxay ku baryeen meesha la yidhaahdo nuur dugle oo ka tirsan ruunirgood iyo hareeraha degmada aadan yabaad oo wax ka badan boqoliyo konton kilomitr ka baxsan muqdisho waxaanay ka saareen dhul isku wareegiisu saddex boqoloo kilomitr uu ka badan yahay oo gobolkaas ka tirsan gobolka galguduud waxaad ogtihiin dhulka ay ku dagaalamayeen iyo magaalooyinka ay weerarayeen oo maalmo hadda aan u malaynayo bil iyo wax la jira ka hor inay ahaayeen ay gubeen ceelashoodii ee magaalada baxday iyo dhulka ku hareeraysan in laga saaray oo laga eriyey oo hadda ay joogaan ama la geeyey la isugu geeyey dhul aada uga baxsan dhulkaas oo wax ka badan boqol iyo konton kilomitr ka baxsan aagii ay dagaaladu ka dhaceen gobolka mudug ayaad isagana ogtihiin inay biro ka hor weerareen oo ay isku dayeen inay gooyaan waddada xidhiirisa hobyo iyo gaalkacyo laakiin maanta waxay joogaan oo iyaga iyo ciidanka deegaanka iyo ciidanka qaranku ay isku horfadhiyaan nawaaxiga camaara oo dhulka ku dhow boqol kilomitr u jirta halkii lagu dagaalamay furimo cusub ayaa hadda abaabulkoodu ka socdaa bakool baay iyo goobo kaleeto shabeellaha hoose saldhigyadii ugu waaweynaa ee dadka ay ku baadi jireen ee ay ku dhibaatay jireen ee inta u dhaxaysa balcad iyo afgooye waa ogtiin in laga saaray oo basreeya nawaaxigeeda laga cayriyey maantana aanay haysan meel qof magaalada muqdisho jooga intay taleefon u soo diraan ay yidhaahdaan inoogu imow sidoo kaleeto waddada u dhaxaysa balcad iyo jawhar sidaasoo kaleeto ayaa dhul aada u fara badan laga nadiifiyey oo laga saaray qiyaasta aan hayno afartii bilood ee lasoo dhaafay in ka badan sagaal boqol oo maleeshiyaad ah ayaa ka dhintay khawaarijta waxay kaloo waayeen sideetameeyo horjoogayaal ah oo uu ku jiro ninka u diyaarinayeen inuu bedelo horjoogahooda oo hadda xanuunsan iyo kuwo kale oo aada muhiim u ahaa meeshaa waxaad ka garanaysaan afar bilood wax ka yar haddii intaasi ku gaartay iyaga oo caaboonaa oo diyaarsanaa oo aan wakhti badan dagaal lala gelin afar bilood kadib insha allahu tacaalaa muuqaal muuqaalkan ka duwan iyo xaalad xaaladan ka duwan ayaan iska warsan doonaa intii nool biidnillahi kariim furinta dhaqaalaha markaanu imaado waxaad ogtihiin nimankaasi in ay gaareen boqol iyo labaatan milyan oo dollar in sanadihii lasoo dhaafay sanad ka mida ay dadka soomaaliyeed ka baadeen oo ay ka ururiyaan qayb badan oo ka mida lacagtaasna argagixiso kale oo dibadda joogta ayay ugu deeqeen oo deeqbixiyaal ayay isku bedeleen iyadoo aad ogtihiin duruufaha ay dadkeennu ku nool yihiin lacagtaas in badan oo ka mida waxay ka qaadeen dadka xoolo dhaqatada ah oo xoolahooda ay ka xoogeen waxay ka qaadeen dadka beeralayda ah oo qofkii loor soo saarta masaga ah ama galley ah ay ku soo rogeen inay boqolkiiba labaatan iyo boqolkiiba soddon iyagu ay qaataan haddii kale ay u diideen in ay maaragtay maaragtay ay wax beertaan oo dhulka ay kala soo baxaan waxay ka qaateen dadka masaakiinta ee baahan ee magaalooyinka ay muqdisho ugu horeyso jooga dowladda soomaaliya bilihil ugu dambeeyey bishii ugu dambeysay waxay soo saartay awaamiir saameyn aada u yani culus ku yeelatay dhaqaalaha khawaarijta al-shabaab oo ay ku beegsatay ilaha ay dhaqaalaha ka helayeen waxaad ogtihiin in wasaaradda ganacsigu soo saartay amar ah in ganacsatadu aanay lacag sii karin muddo hadda laga joogo dhowr iyo toban beri ka hor amarkaasi inta uu soo baxay waxaan ka warhaynaa oo aanu mahad celinaynaa in qaar badan oo ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ay sida u yahay go-aanka u qaateen ayna diideen inay khawaarijta lacag siiyaan taasoo dhibaato weyn u keentay khawaarijta saameyn xunna ku yeelatay waxaa kale oo wasaaradda cadaaladdu ay amar ka soo saartay nootaayooyinka kala wareejiya badeecooyinka la kala iibsado oo la aaminsan yahay in qaar ka midoo ay ahaayeen aaladaha ay khawaarijtu u isticmaalayeen inay lacag badan ku soo xareeyaan maadaama ay si fudud xogta yacni badeecadaha la kala iibsado oo dhulku ugu horeeyo ay si sahlan u helayeen intii uu soomaaliyeed u gudbisay dadku inay xogta kusoo gudbiyaan in toban kun oo fariimood ka badan ay soo gaareen oo dadka soomaaliyeed ay nambaradii iyo akoomadii khawaarijtu ay isticmaalayeen iyagu ay la soo wadaageen oo qofka ay lacag ka qaataan ee akown u diraan isagu uu soo sheegayay in bangiyada soomaaliyeed iyo xawaaladaha soomaaliyeed qaybo badan oo ka mid ah kowmadoodii ay xanibeen oo hadda lacago badan oo khawaarijtu ay leedahay ay ku dhex jiraan sidoo kaleeto wasaaradda dekedaha ayaa soo saartay amar ay ku joojinayso dad badan oo ganacsataa ayaa waxay ka caban jireen in badeecadaha u saaran maraakiibta xogteeda ay khawaarijtu marar badan heli jirtay taasina ay keeni jirtay inay wacaan ganacsatada oo ay lacag weydiistaan taas iyadana amar adag ayaa ka soo baxay amarkaasina saameyn xoog leh ayuu ku yeeshay khawaarijta haddana qorshaha xukuumaddu ay gacanta ku hayso waxa weeyaan in si kama dambays ah loo fuliyo awaamiirta dowladdu ay soo saartay oo ciqaabaadka iyo waajibaadka ay tahay in laga qaado dadka fulin waayo awaamiirtaas la marsiiyo waa go-aan waa go-aan aan kalaabasho lahayd oo madaxweynaha ka go-an oo ra-isul wasaaraha ka go-an oo xukuumadda ka go-an qiimo kasta uu ku kacana dowladda soomaaliyeed waa bixinaysaa insha allahu tacaala waxaanan ku rajo weynahay afarta bil oo soo socota sida furimaha qoriga ay isku bedeleen oo kaleeto in dhaqaalaha al-shabaab khawaarijta al-shabaab uu noqon doono mid istaagay oo aanay awoodi doonin in dadkeenna baahan intay baadaan ay dibadda argagixiso joogta u diraan lacagta ay dadka soomaaliyeed ka qaataan furinta saddexaad waxay tahay furinta fikirka furinta fikirka oo ah inaan dowladda soomaaliyeed joojiso journaliska iyo aalaadka ay u isticmaalaan marin habaabinta iyo cabsigelinta iyo brobagandada ay caruurteenna bambooyinka uga dhigaan iyo cabsigelinta ay dadka soomaaliyeed ku argagax geliyaan si aanay isaga difaacin wejiyo kala duwan ayay lahayd saddex weji ayaa shaqo wanaagsani ka qabsoontay wejiga koowaad waa in la xiray oo gudaha soomaaliya laga mamnuucay iyo dibadda intaba aaladihii iyo barihii ay ku lahaayeen warbaahinta bulshada ama waxa loo yaqaano social media waxaan idiin sheegi karnaa oo dadka soomaaliyeed aan la wadaagi karnaa in ka badan afar boqol oo account oo ay ku lahaayeen facebook iyo twitter oo dhammaantood dowladda soomaliyeed ay xirtay oo aan meel caalamka ka mida laga arki karin qof soomaaliyeedna uuna arki karin dacaayadooda waxaan kaloo idiin sheegaynaa in aaladda ay muuqaalada argagaxgelinta ku gudbi jireen muxuu ahaa telegram iyadana sidaasoo kaleeto la xiray dhammaan fadhiyadii ay ku soo bandhigi jireen dadka ay quurta ka goynayaan ama ay gowracayaan hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afargeesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud g lte yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
qeybii dhexe barnaamijka horeeyga wararka afar labaatanka saacada haddana sina magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan saxiibaan markaana madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guuda abi xuseen ayaa maanta gaaray deegaanada markaasi dhowaan lagala wareegay al-shabaab waxaana markaasi ka mid ah deegaanada uu madaxweynaha maanta gaaray deegaanka lagu magacaabo nuur dugle oo dhowaan al-shabaab markaasi laga saaray maxaa maxaa siciid iyo soo kalente xasan geedi waxaa kaloo ka mid ah wargaadhi iyo sidoo kalente geedxeer oo dhammaantiiba ka tirsan gobolka shabeellaha hoose deegaan hoos yimaada ah socdaalka madaxweynaha oo ay ku weeriyaan xubnaha labada gole ee hirshabelle gudoomiyaha baarlamaanka gobolka shabeelle waa gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kalete saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka hirshabelle madaxweynaha ayaana halkaas kula hadlay warbaahinta isagoona ka hadlay deegaanada markaasi ciidamada ay al-shabaab ay kala wareegeen soona dhoweeyey wuxuuna sheegay in shacabka soomaaliyeed ay halkaas ku nool ay la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka markaas iskaashanaya
allah ayaan uga mahad celinaynaa inaan noo suuro geliya annagoo nabada inaan ku sugannahay meesha la yidhaahdo nuur dugle deegaanka nuur dugle iyadoo la soo wada maray deegaanno badan oo ay ka mid yihiin maxaa siciid iyo ilaa maaragtaya xasan geedi guud ahaan tuulooyinkii dhammaay oo ku dhowaay deegaankan waa la soo wada maray ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa in gacanta ciidamada qalabka sido iyo maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo xildhibaanada heer federaal iyo heer state iyo dadka deegaanka oo iskaashanayo inay si nabada kula wareegeen ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa alxamdulilah ayaan leennahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada qalabka sido qaybahooda kala duwan iyo maamulka gobolka shabeellada dhexe oo guddoomiye u horreeyo iyo xildhibaanada heer federaal ee runtii hogaaminayey duulaankan deegaankan lagu qabtay oo xildhibaan yuusuf kabaalle xildhibaan xaadowl ay u horreeyaan waxaan rabaa si gooni inaan u ammaano runtii waad ku dhiirateen hawshii maaragtaya laydinka filaayey iyo wax ka badanaad qabateena waxaan le ilaah idinka abaalmariyo guud ahaan duulaan kastee nimankan qawaariijta lagu qaaday waa lagu jibiyey saaka duulaankii laga soo duulay meesha la cali guuduud ciidamadii ka baxay ilaa guulanay tageen meel kastoay uga hor yimaadeen ciidanka dowladda iyo nimanka khawaariijtaana waa dhiiggooda daadsan iyo dhaawacooda iyo meydkooda waana la jibiyey duulaanka looga soo baxay cali guduudna laba qaybood oo waayay qayb waxay ku socotaa tubtaan hadda aan joogno insha allah toosaana loo aadi doonaa ilaa ruunurgood iyo maaragtay ceeldheera loo socda haddii ilay raalli ka noqdo qaybta kaleentood oo ka degatay ee guulanana aadan yabaalay wakhti uu dhow tegi doontaa waxaa iska hor imaan doono ciidamada hiiraan ka soo howlgalay iyo kuwa shabeelle xadhex ka soo howlgalana waxay isaga hor imaan doonaa haddii ilay raalli ka noqdo aadan yabaal runtii guulo isdabajooga ayaa ilaahayna siiyey allah ayaan uga mahadcelinaynaa waa jabteen waa jabeen nimankan khawaarijta dadka deegaanka waxaan leeyahay yaan loo kala herina ha laga reebto qoryaha muddo dheeray ummaddan ku amartaaglaynaayeen maanta wakhtigoodu waa dhammaaday yaan loo kala herin ballantaynu waxay tahay in lala diriro oon loo kala herin dhammaystirno intay geed ma aragtay dalka soomaaliya ka mida ay hoostiisa ku jiraanna uga heri mayno insha allah haddii ilay raalli ka noqdo mar labaad iyo mar saddexaad waa ammaana ciidamada geesiyada ee deegaankan saddex maalmood ka hor qabtay annagana ujeedkayna wuxuu ahay inaan dhiirro gelinno waxaan idin caddaynaynaa inaan idinka helayn idinka helayn oon habeenya maalin saa idin garab taagnaa doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo inta dalka meel ka mida ay joogaan nimanka khawaarijta shabaabna sidaanaan dareeska u gashanaa doonnaa geed walbay galaanaan uga dabageli doonnaa guushana ilaahayaana siiyey waana daba soconaynaa shabaab wakhtigiisu waa dhammaaday muddadiisu waa dhammaatay ummaddan dhibkiisii ilaahay ayaa ka reebay nimankaasu waa jabeeneen yaan loo kala herin qof weliba waxay ka geysan karto gacanaha ka geysato aad iyo aad aad u mahadsantihiin runtii aniguna waa ammaanayaa dadka deegaankan u dhashay ee ma aragtaya gacanta ka geystay ama dhiirigelinta xoolaha ahaato ama ha ahaato ma aragtaya qalbi dhisidda ee garab istaagga waxaan runtii waxaan leeyahay dhammaan waa mahadsantihiin ninkii maal ka geysto iyo ninkii tale ka geysto iyo ninkii awood ciidan ka geysto intaba waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo runtii nimankaanu ummaddan dhibaato badan ay dadkan deegaankan ku haayeen horumaray u diideen waxaad arkaysiin tuulo kastoo nimaado wax isgoolahe ka furanna ma jiriyo wax dugsi qur-aanahe ka furanna ma jiriyo meel mugdigahoo madow ayay ummadda ku horrogeen ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa hal isgooloo furanna ma arag hal dugsi qur-aanoo furanna ma arag deegaanadii ay joogeen hal isbitaalna ma jiriyo hal m c ejna ma jiriyo runtii meel mugdiya ay ummaddan ku hor taagnaayeen afduubay u haysteen ilaahay ayaa mahaddaas iska leh waxaan leehay afduubkii waa dhammaaya wakhtigiisii idinkuna qoryihiinna qaataan leh dadka deegaanka insha allah iftiinaana loo baxayaa nolol isdaba joogto oo kala isdaba joogto oo xuraynti leh oo ma aragtaya dibudejinti leh oo dhinac waliba leh ayaa la heli doonaa insha allah hadii la raalli ka noqdo runtii waa ammaanayaa madaxda dalka oo madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha siday uga go'an tahay in soomaaliya laga cirib tiro nimankan khawaarijta ah ee dhibaateeyey dalkan iyo dadkan siday uga go'an tahay waxaan leehay waa mahadsantihiin annagana waxaa naga go'an istayd heer istayd ahaan inaan habeen iyo maalin sidaan u taagnaanno garab taagnaanno ciidamada insha allah waana guulaysanaynaa waa jabeen ballantaynu waa shabaab oon laga herin qoryahana laga reebto aad iyo aadaad u mahadsantihiin
dhinac kalena wuxuu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib-u-heshiisiinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo markaas ayaa gaaray degmada xudur ee gobolka bogool waxaana halkaas uu kaga qaybgalay xafladda markaasi caleemasaarka guddoomiyaha degmadaasi xudur iyo maamulka deegaanka axmed macalin fiqi oo khudbad markaasi ka jeedinayay xafladdaasi ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan maamulka iyo markaasi deegaanada xudur waa degmada xudur iyo sidoo kalena deegaanada maamulkaasi gobolka ka tirsan oo uu sheegay in ay heli doonaan dowladda federaalkana ay ka caawin doonaan in ay markaas helaan adeegyadii loogu baahnaa ee dhanka biniaadinimo iyo gurmadka markaasi halka dadka ku-adoonsan oo in badan degmadaasi ayaa shabaab iyo gudoomiyeen
marka koowaad waxaan rabaa inaan hambaliyeeyo maamulka cusub ee dib loo doortay waa maamul hore u jiray laakiin golaha deegaanka iyo maamulka cusub ee ka soo dhex baxay ee degmada xudur caasimadda gobolka bokool ee dowlad goboleedka koonfur galbeed inaan dhaho hambalyo hambalyo hambalyo maanta waa maalin weyn runtii maamul baa la dhisay ama la bedelay maamul baa isbedelay ama maamul cusub baa la dhisay macnaheedu waxay la macno tahay meeshaas horumar ayay dadkeedu doorteen dariiqay horumarkay doorteen waa la soo sheegay xudur laba kun iyo lixdii ka horna maamulay lahaan jirtay haddana ayaan dhexe hadeertaan maamulkii maamulkan shan sano ka hor baan u malaynayaa golihii deegaanka oo kale in la dhisay haddana waxay joogaan laba kun iyo labaatan iyo labo waa taariikh runtii dadkana aada moodid inay dhaqan ka yeesheen maamul meel aan maamul la-aan jiri karin waana xadaaradda iyo ilmaxnimada maamul haddaad maqashid wuxuu ka hortagaa fowdo wuxuu ka hortagaa isku dhexyaaca maamul ishaysta macnihii maamul xitaa laguma tilmaami karo maamul waa wax kala hagaajimin waa wax kala aqoolin waa wax isku dubaridid waa dadka baahiyadoodii ka jawaabid markuu intaas gudan waayo magac kalaa loo raadinaya waxaan rabnaa marka guddoomiyaha cusub cumar cabdulaahi iyo tiimkiisa waxaan leenahay maantay waxaa marqaati aan u nimid oo safarka aan usoo galnay oo shalay safarkii oo kale u baaqday oo saaka aan ku sigadnay intaad sheegaysa adigu inaan haddana aan dib u noqonnay haddana annagii aan maaragtay niri ka degmayna diyaaraddii intaas waxaan usoo samaynayna inaan markhaati ka noqonno degmada xudur maamulkeeda adiga maanta aada u saraysa xubnaha kaleo xubnaha kale xubnaha kale oo deegaankana ay kugula jiraan maamulkaas waxaa laga sugayaa heerarka dowladdu waa saddex heer hadda inta qoran dastuurka ku qoran qodobka qodobka afartan sideedaad heerka dowladda federaalka heer dowlad goboleed iyo heer degmo waa gundhiga iyo aasaaska maamulka maamuladu ay ka samaysmaan meesha haantu ay ka gununto aasaaskii saldhiggii ayaad maanta joogtaa waxaa saldhigu tahay midka federaalka jooga ee xildhibaanka ah ama wasiirka ah ee ku matalaya degmada waxaa saldhigu tahay dowlad goboleedka koonfur galbeed ninka ku matalaya ama gabadha ku matalaysa ayaa saldhigu tahay meeshay ku soo dhammaanayeen baa tahay waxaa idin dul saaran marka mas-uuliyad adag inta kale waxa weeye war xudur ha la tago xudur ha la geeyo laakiin meesha baahiyada laga sameeyo waa halkan meesha maamulkeedu hadday wanaagsanaadaan dadku ay usoo xiisayaan waa halkan waxaan idinkula dardaarmaynaa xoojinayaa dardaarankii maantao dhan laydinku waday marka koowaad idinku istoosiya marka labaadna dadkan baahiyada ay qabaan oo igu weyn tahay amnigu iyo toban sano oo xayiraad ah ku dhowaad dadka afarta barjaho laga xiray anugu hadda ka hor dhowr jeer waa ka hadla waa in la maqlo waa laga yaabaa xudur dhowr jeer baan ka hadlay mar anoo xildhibaanana waa ka hadlay ayaan dhexana waa ka hadlay yacni mar sokorta iyo iyo maciishaddu ay qaali noqon jirtay oo la yidhi kiiladii sokorta ahayd waa intaas ama kiiladii beriiska ahayd waa intaas kiish beriisa oo boosaaso yaalla ama gaalkacyo yaalla ama meel kale yaalla intuu la ekaa intii lagu gadan jiray inuu dhow ayaa shan kiilo oo xudur taalla lagu gadan jiray waxay u baahan taha marka dadkaas survival waajibka koowaadna wuxuu ka saaran yahay maamulka adaldhis oo gacan ka helaya wasaaraddiisa arrimaha gudaha iyo dowlad goboleedkiisa oo gacan ka helaya dowladda federaalka oo wasaaradda arrimaha guduhu ay u horeyso arrinta koowaadoo waxaa weeye serviceski adeegyada oo degmadan si fiican loogu hagaajiyo iyo arrinta amniga iyo dib xoreynto dalka hadda ka socoto dadkan xaq waxay u leeyihiin inay dhaqdhaqaaqaan freedom of movement dastuurkay ku qoranta inay baydhabo tagaan inay degmooyinka kale beledweyne tagaan inay degmooyinkooda isku socdaan tiyoglow iyo halkaan in isku so la isku socdo iyo bardaale iyo iyo halkaan xaq ayay u leeyihiin dowladda federaalka bay ugu leeyihiin dowlad goboleedka koonfur galbeed bay ugu leeyihiin ilmihii yaraa oo ku dhashay labiiyo tobankaas sano hadda waa qof weyn oo dhaqaaqaya oo aan dhinacna dhahayn dhinacyadoo dhan baa ka xiran marmarka qaarkood hawada wax loo soo marsiinayo waajibkaas weyn waa idin saaran yahay ilaahayna la garab galo waana sidaan kaaga jeeday nin diyaarsan weeye sababta lagu doortan anu waa fahma markuu hadlayaan fahmay waa nin hadal aada u hadlay wax soo bartay waa mar guddoomiye cumar waa ku hambalyeynayna adiga iyo tiimkaba maantay waa lagu hanweeyahay maanta intaan oo dhan baa isku timid meelo kala duwan ka timid dulqaad baa lagaa rabaa inaad dadka ku hogaamiso nafuurnimaa lagaa rabaa dadka inaad ku hogaamiso isla weyni iyo anaa madaxa iyo anaa xagga ah waxay imaanaysaa markay xudur xorowdo inta ka horeysa dadkan oo dhan garbaha qabso dhexda u fadhiiso annaga ka wasaarad ahaan hay-adda maareynta musiibooyinka aan wacnay hadda intaan fadhinay laba diyaaradoo degdega maanta ay berri inay yimaadaan baa suurtagal ilaahay na ges intii koowaad oo contributionkii koowaad oo aan geysanayna waaye maamulkaana lagu tijaabinayaayo transparent asagaa yidhi iyo accountability asagaa sheegay waa ku tijaabinaynaa intaas waa aaminsannaa inay ka soo baxayaan si cadaalada dadka degan meeshaan loogu qaybin doono loogu adeegi doono arrinta xigta oo oo maaragtay dowrka dumarkana runtii waa ka mahad celin inkastoo wasiirka dumarku ay dhaliishay oo xoogaa maaragtay ee hadal yar qabsatay laakiin dumar badan badanna waa joogaan shan gabdhoodna golahan deegaanka waaba ku jiraanba runtii waa waa number fiican weeye reer cudur waa horeeyaanba waa u hambalyeelin ayaga dumarka waad aragteen bulshada qayb weyn bay ka yihiin in la tixgeliyo oo aada loo tixgeliyo guddoomiye ku-xigeen gabarana way jirtaayoo maamullo badan oo annaga hadda galmudug iyo nooga dhisa guddoomiye ku-xigeen gabara ma leh marka taas waa nooga horreysay marka hambalyo weeye runtii waxaan u malaynayaa siday hormuud lagu tilmaamay xudur ayay hormuud ugu yihiin halkaas gabdhuhu waa inay qayb ka noqdaan maamulka weliba adeegyada bulshada ayagaa ku fiican arrinta fariintii ay guddoomiyaha haweenku ay soo gudbisay ha u malaynin inaan afmayga fahmayn hal xabaygama fakan ninkii guurow ahaa waa igu roonaanaya umalaynaya waa igu roonaaya wuu igu roonaanaya laakiin xabadaygama fakan oo xaafad siigaale la yihahdo xamaran ku soo koro rag deegaankan ka yimid baan wax wada qaybsan jir markaan dhalinyarada ahay marka arrinta dib u xoreynta ay gabadhii sheegtay guddoomiyuhu sheegay dad badanna ay sheegeen in laga qaado culayska meeshaan qorshaha dowladda number kow hadduusan ahayn waa caaradku ku jira qorshaha hadda xuduudda ka socda dowladda federaalka qeybka ku leedahay madaxda dalkuna waa imaanayaan in marka dhaqdhaqaaqa la bilaabayo inuu gobolkan ka bilowdo oo gobolkan dariska la oo hiiraan dhinacan miyuu ka xigaa dhinacee waa hiiraan dhinaca weeye soo maa gadaal miyuu ka jiraa goha gobolkan dariska ay hiiraan marin raashinku u soo maruu ahaan jiray soomaha waagii hore waayo dhexaa dhexda iyo la galay gobolkan hadda waad aragteen iyo gobolka ku dhegan oo galgaduud waxaa weeye waxaa ka socda dagaal qaraar oo khawaarijtii dalkan haysatay oo magaaladan ay u afduubnayd oo magaaladan cunaqabateeyey tobankii sanooo lasoo dhaafay sidii ayaxii bay u hoobanayaan sidii balanbaalis meel iftiina ama dab aragtay oo kaley dabka ugu hoobanayaan wiilashii yaryaraa waxaa nala ka rabaa diyaargarow inaan diyaargarowno si aan u soo afjarno maantay dowladda jirta ee xasan sheekh maxamuud u hogaamiyo ajandaheeda koowaad waa dib u xoreynta dalka waa ajanda number one la yskama indha tiri karo shabaaboo jooga horumar baan samaynayaa shabaaboo jooga ayaa waxaan ka hadlayaa tiknolojiyad shabaab oo jooga ayaa islaamnimo xitaa ka hadlaya shabaab oo joogaan dhaqan ka hadlaya lagama hadli karo waa number one mashaakilka soomaaliya waa kooxdaas argagixisada ah oo diidan calanka soomaaliya oo diidan jiritaanka ummaddeenna oo diidan ilmaha yarkaaga oo xudur jooga muxuu ku mutaystay in laga jaro raashinka diintee sheegaysa dhaqankee sheegaya ma jiro dhaqan iyo diin midna sheegaysa sidaas aaweed maanta fursad baa jirta gabdhihii iyo wiilashii heesayay runtii waan u mahad celinayaa dadku kuma dhiiran karaan soomaaliya meelo badan jooga inay shabaab afka ka sheegaan laakiin reex cudur xitaa waa ku heeseen way ku heeseen wayna muuqataa ififaalihii meeshaan in laga taqallusi doono weliba hees fiicanoo le- way dhuumanayaan marka maaragtay loo soo jeesto ayay kala cararayaan waa noocaas waay meeshii calan madow iyo toban toban qof ay uga tageen deegaamadii hadda waa xaggay u guureen waxaana laga rabaa marka reer south west oo dhan iyo koonfur galbeed dhammaan waa la wada qabaa degmooyinka oo dhanna hadda way ku jiraan cunaqabataynta meelo badan oo ka mid ah waxaa la rabaa wasiiradiina way joogaan dowladda federaalkana diyaar bay la tahay ciidamadeedii meel kastooo dagaal ka bilaabanayo in loo soo raro danab in la keeno diyaaradihii wax duqaynayay in la baabi'iyo nimankaa fursad weyn baan u haysanaa adduunkiina soomaaliya hadda fursaddan ma wada heli doonto yukrain dagaalkii ka dilaacay waad ogtihiin indhihii do- caalamka oo dhan xaggu aaday mid kale hadduu nagu darsooma waa khatar hadda marka fursadda taagan waxay tahay inta fursaddaana taagan tahay inaan nimankaas ka xorayno waxaa rabaa inaan kusoo gunaanado ka wasaarad ahaan haddii ilaa yidhaahdo wada shaqayn dhow iyo inaan soo tilmaanno hay-adihii wax horumarinaya iyo in baahiyadooda markay wasaaradda arrimaha gudaha usoo gudbistaan koonfur galbeed degmadaan xooggeenna iyo xoolaheenna gelinayna haddii laa yidhahdo imaanshaheennuna inuu wax soo kordhiyaa rajaynayna oo aysan iska ahayn caleemasaar keliyahe indhaindhaynna way la socota yaxye oo ah waaxda golayaasha deegaanka iyo dhismahooda dowladaha hoose isaguna tababaro meelahan ka dhici doona waa la codsaday inuu maaragtay uu idiin joogi doonaa qaar kale baydhawaan raggii uga soo tagnay waxaan ballan noo ah wasiirkana aad baan u wada shaqaynaa maayarada waxaan u dalabna maayarada la doorto waxaan u daba- dalabnay tababar ka dhici doona jabaan waqtigoodu soo gaari doonaa wasaaradda arrimaha gudaha ama waa la tallaaba halkaasaa lagu soo tababarayaa inay tababaro xooggan soo qaataan sida wax loo maamulo oo casriyahoo degmo noocaan oo kale ah oo xadaaradaa le loo maamulo gunaanadkii wuxuu yahay tani naguma filna toban iyo shan sano kadib ama toban iyo toddoba ka- san- toddoba- toban iyo toddoba sano kadib markii la dhisay xudur golaheedii deegaanka ee u horreeyey haddiiba aan amisomti iska dayno amisomti ma unisomti haddiiba taas xagga la iska dhigo in weli odayaashii dhaqanka iyo qaabkii lagu soo doorto naguma filla sidii la sheego wasiiradu ay sheegeen qof iyo cod waa in loo gudbaa dadku waa inay doortaan maayarkooda oo sanduuqa ku ridaa waa la tirakoobi karaa dadka hadda magaaladan degan iyo magaalooyinka dariska la stageka soo socda oo weliba dee wax badan lagu maali doono dalkoo dhanna u socdo halkaas waay waxaan rajaynaynaa marka soo socota xudur inay ugu horeyso qof iyo codka doorashadiis one man one vote maaha waa la diiday one man one vote nin iyo cod weeye moogta hadda qof iyo cod baa la yidhi waayo dumarkii baa ku jira marka qof iyo codkaas insha allahu tacaala inay hogaamiso oo south westi markay ka tallaabayso nidaamkan hadda soo xulista ku salaysan odayaasha dhaqanka iyo ay soo qorayaan in loo gudbo qof iyo cod marka soo socota raggii khubarada ahana waa joogaan sharcigiina wasiirkii horaa noo sheegay doorashooyinka in la marsiiyey dabcan guddiga doorashooyinkuna inuu dhisan yahay waa u malaynaya ama la dhisi doono waa la dhisi soomaa guddiga doorashooyinkuna waa dhisan yahay waxaan rajaynaynaa marka degmadaani marka soo socota in sawirro badan la dhejiyo oo aan aragno degmo doorasho iyo olole iyo adeeg la isku dooranayo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan ballan qaadno wada shaqayn fuula inaan la yeelanno wasaaraddan waa wada leenahay degmada xudurna in lagu abaalmariyo toban iyo labadii sano oo ay ku jirtay cunaqabataynta in mashaariic badan halkaan aan usoo leexino aad iyo aad baa u mahadsantihiin madaxweynaha lafta gareenna madaxweyne cabdicasiisna runtii wuxuu muujiyey hoggaan wanaag sida uu wax ku wado oo koonfur galbeed ka muuqata madaxtooyada hadda halkan ka dhisan baydhabo quruxdii haddaan ku soo aragnay degmooyinka kalena waa la mid kolley wuxuu muujiyey leadership hoggaan wanaag buu muujiyey waxaan rabnaa dadka reer koonfur galbeedna dee waxaan u rajaynaynaa guul baan u rajaynaynaa asagun inuu halkaa ka sii wado waxaa deegaan ballaaran weeye koonfur galbeed badda marka laga soo bilaabay ilaa xuduudda lagu ekeeyo deegaankaas hadda baahidiisuna waxay tahay horumarka xaggiisa wax wax fiican baa ka muuqdee arrinta dib u xorayntana in loo soo guntado aad iyo aad baa u mahadsantiin
waa hagaag saxiibada guud ahaan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacada hadda hadarsan magaalada muqdisho waa anag intaa barnaamijka hageysantaa kulmi doona sidaasiina nabadgelyo